xamse cabdi bare ra wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxaa uu magaalada muqdisho ka dhex dhigay dhismaha xarunta cusub ee garsoorka dalka guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya mudane baashe yuusuf axmed oo ka hadlay dhagaxdhigga xaruntan cusub ee garsoorka dalka ayaa sheegay in ahamiyad weyn ay u leedahay dhismaha xaruntan islamarkaana ay baahi weyn u qabeen bahda garsoorka soomaaliyeed
maanta waxaa sharaf inoo ah inaynu halkan iskugu nimid isaga oo ra'iisul wasaarihii dalkuna ay nala jooga inaynu dhagax dhigno dhismahan casriga ah ee loogu talagalay in loo dhiso garsoorka dalka runtii dhismahani wuxuu ka koobnaan doonaa saddex dabaq iyo oo ka kooban labaatan xafiis iyo saddex xool oo ah kuwa lagu qaado dacwadaha waxaannu rajaynaynaa insha allahu tacaala dhismahani markuu dhammaystirmo inuu wax weyn ka taro cadaaladda iyo adeegga cadaaladeed ee uu garsoorku bulshada soomaaliyeed u hayo sidaad ka war haysaan waxaa dhowaan la qaatay garsoorayaal iyo xerayaalayaal iyo howlwadeenno kale oo garsoor oo loogu talagalay inay bulshada gaadhsiiyaan adeegga cadaaladeed ay ugu idman yihiin ummadda soomaaliyeed dadkaas baa ku shaqayn doona insha allahu tacaala halkan markaa marka la isku geeyo dadkaasi la qaatay howlwadeennadaas iyo goobtan oo iyadana loogu talagalay inay ku shaqeeyaan iyo sistem casri oo elektronigo hadda la hirgelinayo waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacala inay wax weyn xamse cabdi bare ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in garsoorka uu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee dowladnimada islamarkaana xukuumaddiisu ay dadaal xoogan ku bixinayso sidii garsoorka dalku noqon lahaa mid lagu kalsoon yahay dhismaha xaruntan ay door weyn ka qaadan karto maanta waa tallaabo wanaagsan oo aynu u qaadnay dhinaca baahitirka hanaanka cadaaladda dalka oo waxyaabaha runtii ugu badan oo ay qabaan ay ka mid tahay in aysan haysan meelo ku filan oo ay xafiisyo ah iyo maraafiq ay ku shaqeeyaan tani marka maanta waxay runtii ay ka dhigan tahay inaynu tallaabo fiican aynu dhinacaas u qaadnay waa bilow waxaan rajaynayaa in kuwa kale waxyaabaha kale ee baahiyaha waaweyn loo qabana ilaahay idankiis maalinba maalin ka dambaysa inay inoo hirgeli doonaan guul ayaan u rajaynayaa insha allah dhismahani si deg dega inuu ku hirgalo si ay u kala fududaato hawsha baaxadda leh ee garsoorku ay u hayaan shacabka soomaaliyeed waan uga mahadcelinayaa duruufaha aad ku shaqaysaan runtii aad baan idinka mahadcelinayaa aadka u adag muddana aad ku soo shaqaynayseen laakiin ilaahay idankiis tani waa saan sheegay waa tallaabadii ugu horraysay tallaabooyin kale insha allah ayaan rajaynayaa inay ku xigi doonaan oo baahiyaha faraha badan ee garsoorku qabo wax looga qaban doona haddii ilaa hanaanka cadaaladdu hambal yaan leeyahay bahda garsoorka shacabka soomaaliyeedna guul bay u tahay inay garsoorkoodii saddexdaa dabaq insha allah in oo ay ku shaqaynayaan iyo hanaan casri ah oo ku mataanaysanba inay wakhti dhow insha allah haddii la yidhaahdo ay howlgeli doonaan maantana waa dhagaxdhiggii waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhamay xaruntan cusub ee uu maanta dhagax dhigay ra wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa noqonaysa xaruntii ugu horreysay ee garsoorka dalka uu ku howlgalo tan iyo burburkii dalka kadib